أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qarax khasaare lagu gaartay murtadiinta ayaa maanta ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dil ganacsade soomaali ah lagu geystay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa ku booriyey bulshada muslimiinta ah inay ka faa'iidaystaan tobanka dambe ee bisha barakaysan ee rabadaan oo la gudagalay majmuucadii wilaayadda islaamiga hiiraan ku matelaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga la andalus ayaa ciidsiin u samaysay carruurta shuhaadada ee ku dhaqan wilaayadaas shilal gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka kala dhacay gobollada banaadir iyo nugaal munaasabad lagu maamhuunseeyey majmuucadii wilaayada islaamiga ee galgaduud ku matelaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga landalus ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayadaas wilaayada islaamiga mudug ayaa diyo u kala qaaday beelo walaalo ah oo horey dad isaga dilay kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas waxaa sidoo kale warkeenna duhur ku maqli doontaan xalqadii labayo labaatanaad warbixinno taxanaha oo aan ugu magac dirnay maanta oo kale ramadaan maxaa dhacay
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaadaha taariikhdii hijiriguna ay tahay labayo labaatanka bisha rabadaan kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose warkaasi warbixin kale oo ku saabsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa inoo haya walaalka xaaris cabdiqaadir howlgalloona isugu jira dagaallo qarxyo kamiin iyo duqeyn waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilayaadka shabeellada hoose banaadir baay jubbada hoose galgaduud iyo mudug waxaana howlgalladaas khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu qarax maanta ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee ay la beegsadeen malishaad murtadiina waxaana ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay isla wilaayadaas shabeellada hoose waxay mujaahidiintu maalintii shalay weerar qorshaysan ay ku qaadeen isbaaro maliishaad kirdada u tiila afaafka hore ee deegaanka beriire waxaana weerarkaas lagu dilay hal askari oo murtad ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay iyadoona mujaahidiintu ay howlgalkaas kusoo qaniimaysteen hal mooto dhanka wilaayada baay qarxa ay xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan meel u dhow hotel bakiin ayaa lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maliishaad karidada iyadoona khasaare dhimasho dhaawac leh uu ka soo gaaray maliishaadka murtadiinta dhanka wilaayada banaadir qarxa mujaahidiintu ka fuliyeen degmada kaxda ayaa lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay wateen maliishaad karidada gaar ahaan kuwa loogu yeero boolis militaro iyadoona qaraxaasay ku dhinteen saddex askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen shan kale isla wilaayadaasi banaadir howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda siinaa ee magaalada muqdisho ee lagu dilay laba askari oo murtadiin ah kuwaasoo ka tirsanaa maliishaadka booliska askarta murtadiinta ee lagu dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray rambo iyo xuseen waxaana mid ka mid ah askartaasi la dilay laga qaatay qori uu watay sidoo kale waxaa mujaahidiinta ka howlgala wilaayada banaadir ay xalay weerar ku qaadeen maliishaad murtadiin oo ku sugnaa hotelka boosh ee ku yaala agagaarka isgoyska zababe ee magaalada muqdisho wilaayada mudug qarax lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maliishaad kirdada ee shalay waxa uu ka dhacay gudaha magaalada xardheere waxaana qaraxaas ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen afar kale xilliga uu qaraxu dhacayay waxaa magaalada xardheere ku sugnaa madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan garguurte galgaduud mujaahidiinta ee shalay waxaay qarax la beegsadeen maliishaad murtadiina oo marayay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayadaasi iyadoona qaraxaas ku dhintay sarkaal murtad oo minabaare ahaa jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar kamiin iyo duqeyn maliishaadka ridada kula beegsadeen deegaanka wiirko ee dhaca duleedka magaalada kismaayo iyadoona khasaare xooggan la gaarsiiyey murtadiinta sida ay wararku sheegayaan toddobaadyo gudahood waxay mujaahidiintu isla deegaankaas ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu naafeeyey cadowga allah mahadsanid xaaris xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dil ganacsada soomaaliya lagu geystay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sida uu ku warramayo suhiib cabdulaahi wararka ka imaanaya magaalada nairobi ayaa ku warramaya in kooxa burcad kenyaan ah ay saacadihii lasoo dhaafay ay togteen ganacsada soomaaliya ah ganacsadahan ayaa lagu magacaabi jiray aadan cali maxamed waxa uuna ahaa lix iyo labaatan jir kooxaha burcadka ah ee dilay ayaana doonayay inay ka dhacaan lacag gaadhaysa soddon kun oo dollar dilkan ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay xaafadda islii booliiska dowladda kenya ayaana sheegay inay ku daba jiraan kooxihii dilkani geystay dhacdadaani ayaa qalqal iyo cabsi xooggani waxa ay ku beertay soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay xaafaddaasi aad ugu soo badanayeen dhaca ay geysanayaan kooxa burcad kenyan ah mahadsantis qayb sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa ku booriyey bulshada muslimiinta inay ka faa'iidaystaan tobanka dambe ee bisha barakaysan ee rabadaan oo la guda galay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinaya
iyadoo lagu dhex jiro tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ayay culummada wadaan dadaal ku aadan baraarujinta in dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan allaha xifdiya isagoo ka hadlayay mid ka mid a masaajidda ku yaala wilaayada islaamiga ee baay ayuu sheekh fu'aad maxamed qalaf muslimiinta ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan sheikha ayaa isagoo kelimadiisa sii wato waxa uu tilmaamay in dadka masaajidda soo camir ay yihiin dad rumaysan allah iyo maalinta qiyaamaha saa daraaddeedna loo baahan yahay in masaajidda lasoo camiro oo cibaadada lasii kordhiyo inamaa yacmuru masaajid allahi waa xasriye alle waxa uun camira masaajidda alle man aamana biاllaahi walyowmi alaakhir qof allaah rumaysan aakhirana rumaysan wa aqaama asalaata wa aata azakaa salaadda oogayo sakadana bixinayo walam yakhsha ila allah dadka mu'miniinta ee ahlulmasaajidka ah alle moohiye cid kale kama baqaan markaasaa alle wuxuu sheegay in dadka hanuun dhammaystiran inay leeyihiin facasaa ulaa'ika an yakuunuu min almuhtadiin ibnu cabbaas wuxuu yidhi casaa qur'aanka haddaad ku aragtaan tii rajada ma ahan waxaa loo rajaynayaa inay hanuunsan yihiin maaha casaa fi lqur'aani huwa xaqiiqun facasaa waxaa xaqiiq ah oo dhab ah an yakuunuu min almuhtadiin inay kuwa hanuunsan ay yihiin marka walaalayaal inaan ku sabarno daacada alle tobankan habeen inaan ku sabarno sida aan hadda u bilownay dadaalkeeda u bilownay inaan dadaalka badinno nebigu calayhi asalaatu wassalaam caaisha waxay tidhi rasuulka alle wuxuu ahaa tobankan haddii uu galo shidda micsara yacnii guntiguu dhuuqsan jiray wa ayqada ahlah ehelkiisana waa kicin jiray in ay tukadaan waana dadaali jiray nebiga calayhi salaatu wassalaam towfiiqdana allahna waafajiyo dembigeenna iyo dembi waaridkayba allaha dhaafo islaamka allaha ciseeyo gaalana allaha duleeyo qof salaada daayacay rabbuu diiday oo jaraye waa dembiile weyn iyo addoon diinta qaadacaye waa ruux dafirow xaqii been ka doorbidaye dibadduu ka joogay sharciguna wuu deldelayaaye waa ruux dembaabay iyo ibliis daabadda u rarane qofkii dowga seegana cadaab diirataa heliye dadaal iyo cibaada jannada lagu dukhuulaaye u degdega salaada iyo digriga ha isduleynine waad mahadsantahay waa xasaan majmuucadii wilaayadii islaamiga iiraan ku matelaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga alhandalus ayaa ciidsiin u samaysay carruurta shuhadada ee ku dhaqan wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa ahay warbixinta warkan munaasabadan oo ka dhacday degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan ayay majmuucadii wilaayada hiiraan ku matelaysay tartankii ramadaanka ee idaacadda islaamiga ah ee andalus waxay lacag ciidsiin ah ugu qeybiyeen carruur abnaa'u shuhada ah oo laga kala keenay degmada buqa qableh iyo deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan mid ka mid ah tartamayaasha majmuucada wilaayada hiiraan ee tartankii andalus oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey howlaha ciidsiinta ah ee ay u sameeyeen ilmaha shuhadada anigoo ku hadlaya magaca majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa aan doonaynaa in aan ku wareejinno lacagtii ay wilaayada islaamiga ee hiiraan abaalmarin u siisay majmuucada ku matalaysa tartanka idaacadda islaamiga ee landrus tartamayaasha wilaayada islaamiga iyo hiiraan waxay lacagtii la siiyey doonayaan inay ku ciitiyaan shan iyo labaatan qoys oo abnaa u shuhada ah oo ku kala nool degmooyinka buqa qable iyo booco halkii cunug waxa aan siinay lacag dhan labaatan doolar oo dharkiisa ciid ah si ay farxadda ula ciidaan carruurteenna qaar ka mid ah hooyooyinka carruurta shuhadada ah ee lacagta ciidsiinta ah loogu qiibiyey degmada buqa qableh ayaa kaga mahad celiyey majmuucada wilaayada hiiraan ku matelaysay tartanka andalus ciidsiinta ay u sameeyeen carruurtooda aniga ah تصنيم joogto degmada boqa qable ka tirsan gabdhaha muslimaadka ah haysto ilmaha shahaadada alxamdulilah ilaaha ku mahadsan mar labaad ilaaha u mahadcelinaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa walaalaha tartamayaasha walaayada islaamiga hiiraan walaalayaal waa mahadsantihiin ilaaha idiin barakeeyo labaatanka dollar aadna siiseen waxay ka qiimo badan tahay labaatan kun ilaaha ha idiin barakeeyo annagana ilaaha noo barakeeyo waxaan u mahadcelinaa majmuucada hiiraan jasaaka allaahu kheyr ilaahay subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan awalan wa aakhir nabadoon cali abu caaisha afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ku ammaanay majmuucada wilaayada hiiraan ee tartanka andalus sida ay usoo xasuusteen caruurta shuhadada ciidsiintana ay ugu sameeyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan galabta oo aakhiru ramadaan aan marayno in aan isugu nimaadno xafladan insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaheennii noo tartamayey ee nooga qaybgelayay musaabiqada khayr badan allaha siiyo waxaa la siiyey abaalmarin abaalmarintii ayna siiyeen markay fikireen walaalaheenna mujaahidiinta ah ee shahiiday owlaaddii ay ka tegeen maanta in la gaarsiiyo xoogaaga yar oo walaalaheenni musaabiqada nooga qayb galay ay abaalmarinta u haleen waa ilaahay mahadiis ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka rajaynaynaa ilaahay ha barakeeyo oo ilaahay wax khayr badan ha ka dhigo munaasabadan majmuucadii wilaayada hiiraan ku matelaysay tartanka andalus ay ciidsiinta ugu sameeyeen caruurta shuhadada ayaa imaanaysaa xilli wax aan ka badnayn siddeed maalmood ay naga xigto maalinta ciidulfitriga iyadoona diyaargarowga ciidda si weyn loogu wada dareemayo wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay walaalka cabdiqani shilal gaari oo sababay khasaari kala duwan ayaa ka kala dhacay gobollada banaadir iyo nugaal casaam carafaad ayaa siyaama qaadaya shilalkan gawaari oo gaaraya ilaa iyo laba shil ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay duleedka deegaanka dongoroya oo ka tirsan gobolka nugaal iyo gudaha magaalada muqdisho shilka ugu horreeya oo ka dhacay deegaanka dongoroya ee gobolka nugaal ayaa sababay dhimashada hal ruux oo dumar ah iyo dhaawaca laba ruux oo kale iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray gaariga shilka galay dadka deegaanka dongoryo oo usoo gurmay dadkii shilka galay ayaa ku guulaystay in goobaha caafimaad ay gaarsiiyaan dadkii shilka ku dhacay dhanka kale magaalada muqdisho waxaa habeenkii xalay shil gaari uu ka dhacay agagaarka iskooska sayidka ee magaalada muqdisho wuxuuna shilkaasi yimid kadib markii gaari nooca raaxad oo xawaaro sare ku socda uu jiiray mooto bajaaj waxaana shilkaasi ku dhaawacmay hal ruux oo dumar ah maalmo ka hor ayay ahayd markii shil gaari uu ka dhacay agagaarka iskooyska jubba ee magaalada muqdisho uu sababay dhimashada toddoba ruux oo shacab ah iyo tiro kale oo dhaawaca mahadsanid cazaam munaasabad lagu maamuusayay majmuucadii wilaayada islaamiga galgaduud ku matelaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga landalus ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya marwaan maxmed waxay ahayd munaasabad abaabulkeedu sarreeyey oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo ahayd mid lagu maamuusayay majmuucadii wilaayada galgaduud ku matelaysay tartanka andalus ee bisha ramadaana kaasoo ay majmuucadan ka gashay kaalinta saddexaada munaasabad hambalyo iyo dhiirigelin ah ayuu maamulka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud u sameeyey tartamayaashii wilaayada ee ka qayb qaatay tartan aqooneedka andalusa islamarkaana juhud iyo dadaal dheer ay bixiyeen kadib galay mid ka mid ah kaalmaha hore ee tartanka kana mid noqday saddexda majmuuco ee ka soo baxday dhammaan majmuucaadkii tartamay muddo lix iyo toban habeen ah oo ay majmuucadani ku jirtay juhdi ballaaran oo ah siday uga heli lahayd mid ka mid ah kaalmaha hore ee tartanka waxay baxsi dheer iyo dadaal kadib noqotay mid ka mid ah majmuucaadkii u soo gudbay kaalmaha sare iyadoona guul u soo hoysay wilaayada ay ku matelaysay tartanka wilaayada galgaduud oo doonaysay inay u hambaliyayso majmuucadani ayaa u qabatay xaflad ay ugu magacdartay sheekh xaaris annadaari taqabalahullah waxaana madasha xafladda ka dhacaysay xaadir ku ahaa culimo ogaasyo nabadoonno waxgarad mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey goobta waxaana ugu horeyn ka hadlay xubin ka tirsan tartamayaashii wilaayada tartan aqooneedkii guud ee wilaayaadka islaamiga ee soo dhammaaday oo ahlucilmiga ama dalabada gobolka ay kaalin galeen taasay munaasabadda la socotay jasaakumullahu khayran waa la faa'iidaystay cilmigii sanadkan baxay laba boqol iyo shan iyo toban su'aalood wax ka badan oo wilaayaadkan la weydiiyey ayaan qaybtaanna ka qaadanay kaalin baan ka galnay intaas wixii dadaalaya waxay ahayn ardayda facaahidda dugsiyada maraakista xalaqaadka iyo mu'asasaadka tacliimiga ah sidoo kale culummo- culummada xalaqaadka masaajidda bulshada iyo qaybaheeda kala duwan ayay ahaayeen jasaakumullahu khayran waxaan magac u qaadannay sheekha caalimka ahaa sheekh xaaris annadaari taqabalahu allahu fii cidaadi shuhadaa in aad u cilmi badan buu ah carabtii waxay u bixisay waa maktabatu shaamila isagaa loo bixiyey waxa maskaxdiisa ku kaydsan ninkaasaan magac u qaadanay sanadka soo socda inaan gaarno cilmiga darajo qiimo badan inaan ka gaarno horu socod leh cilmiga in la dhiirigeliyo hadafka iyo ujeedada jalsadu intaas wey jasaakumullahu khayran intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade isagoona u hambaliyey majmuucada galguduud iyo dhammaan majmuucaadkii tartamay cilmigaas horta raggaa tartamay oo culammada leh oo runtii aad jilibka u laabay iyo si guud ahaaneed idaacadda tartanka qabatay oo andalus wilaayada galgaduud oo si fiican ugu baraarugtay tartanka waa mahadsan yihiin jasaakumullahu khayran waxaan maqlayay een, ayadoo rag furmada jooga ay su'aalaadka soo dhiibaayaan raggu moogtahay ayadoo saaxada jihaadka ay ku jiraan rag suquurta ku jira oo maaragtay cadowgii ka soo horjeeda ee taleefon soo diraale su'aashaas waa noocaas aan dhegaysanaya marka ee si guud waxaan ugu hambalyaynaa wilaayaadka oo ugu tahniyeynayaa een, raggii kaalimada galay sidii shabeellada hoose oo lambarka koowaad een, jubbooyinka dhammaan intii tartantoo wilaayadoo dhan kulligood waa u mahad celinaa waa mahadsan yihiin jasaakumullahu khayran xubnihii sidoo kale goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon maclim salaad gabayre waxaan soo dhowaynaynaa annagoo aad iyo aad ugu faraxsan musaabaqadii oo maaragtay si juhdi leh oo wanaag leh een, ku soo dhammaatay waxaan soo dhowaynaynaa walaayada galgaduud haddana oo kaalinta ay gashay dhammaanteen waan soo dhowaynaynaa Een, waxaan joognaa wax lagu farxo oo ilaahay idankiisa qalbigeennu ku qaruuro haddii gaaladiina naga jabtay xagga cilmigana aan heer ka gaarnay alxamdulilah suma alxamdulilah dama wada haysto aan waan ku shukrinaynaa inta ka qayb gashay oo maaragtay camal ku bixiday oo jiidku ku bixidana jasaakumullahu khayran aan leenahay walaalaha musaabaqada nooga qayb galay iyagana waxaan leenahay marxaban bikum ilaahay inay guuleeyo Een, waxaan rajaynaynaa inaan halkaas uga sii soconno een, tillaabooyin wanaagsan inaan uga sii soconno ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ah isagoona sheegay inay ka wilaaye ahaan ku faraxsan yihiin guusha ay majmuucadaasi u soo hoysay islamarkaana la dardaarmay dalabato cilmiga wilaayada
walaayada marka waxay aad iyo aad ugu faraxsan tahay ee inay dhiirigeliso dalabatulcilmiga fi lwilaaya في جميع مجالات التعليم من المساجد والمعاهد والمراكز وغيرها dadka maaragtay majaalaadka kala gedisan wax ka barto walaayadan inay caaw maaragtay kulankan ay u qabato aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay waxaanu leenahay ahlan wa sahlan wa marxaban cilmigaas iyo turaasigaasi muslimiinta ay leeyihiin kusoo dhowaada wadibtum jamiican wataaba manshaakum watabawaatum min aljannati manzilan waxayaakum allahu wabayaakum wajcal jannata mahwaakum antaas kadib dhammaan dalabatulcilmiga rijaalan wa nisaa'an dad yarin dad weynba walaayada ummadda degan insha allahu tacaalaa inay haleelaan maraakista iyo macaahidda iyo xalaqaadka cilmiga ah oo wilaayada gudaheeda maantii tuulooyinkii meel walba laga helo cilmigana siis waa la doontaa in maaragtay qof kasta mas-uul ah cilmihiisii ugu dadaalo haweenkiisa ugu dadaalo waad ogtihiin maanta waxaa furan mu'asasaad waxbarasho macaahid baa furan oo ilaa waxbarasho heer sare ah macaahidda qurduba ayaa degmooyinka ku furan saaad ogtihiin iyo tuulooyinka qaar ka mid ah oo rag ogaan u leh oo maaragtay ummaddii heer fiican gaargaarsin kara ayaa joogo in marka la geysto ama maaragtay la camiro amaakintaasi tartan aqooneedka andaluush ee bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya ayaa waxaa ka qayb qaatay ilaa toban majmuuco oo ka kala socday toban wilaayo waxayna majmuucada ku matalaysay wilaayada galgaduud ka mid ahayd majmuucaadkii sida aadka ah uga dhex muuqday tobankaasi wilaayo iyadoona ugu dambeyn noqotay mid ka mid ah saddexda majmuuco ee galay kaalmaha hore ee tartanka andalus bishan ramadaan
mahadsanid marwaan wilaayadii islaamiga mudug ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo walaalaha oo horey isaga dilay dad kadib munaasabad ka dhacday iyo deegaan ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan yaasir maxmed ayaa inoo hayaa
kulankaani oo ahaa mid ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha reer xaaji saleebaan iyo ceyr ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug kulankani ayaa waxaa diyo loogu kala qaadayey beelaha walaalaha ah ee reer xaaji saleebaan iyo ceyr oo wadadega koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug waxaana diyadaasi oo ahayd boqol neef oo geel ah wareejisay beesha reer xaaji saleebaan oo iyadu dishay shaqsi ka mid ah beesha ceyr ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon cali siciid oo ka mid ah waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan isagoona diyada boqol neef oo geel ah ku wareejiyey beesha ceyr waxaan caddaynaynaa halkan ku caddaynaynaa annagoo ah odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan inaan dhiibnay nin dhintay oo ku dhintay camdi ku dhintay ama kas ku dhintay sidii loo yaqaanaba oo laga qaatay diyo diyadaasoo ahayd boqol halaad oo lagu qiimeeyey toddobaatan iyo sagaal kun oo dollar oo laysu cafiyey afar kun iyo shan boqol waxaan wareejinnay toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqol oo dollar ayaan waxaan ku wareejinnay weliba demkii mutayste xaq ah oo iska lahaa ninka la yidhaahdo xasan aadan cabdi oo laga dilay wiil la yidhaahdo cabdikaafi xasan aadan cabdi beeshiisuna ay tahay beesha reer cayr ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon cabdiraxiim bacdow oo ah nabadoonka beesha cayr isagoona sheegay in diyada boqol neef oo geel ah ay kala wareegeen walaalahooda beesha reer xaaji saleebaan
anigoo ah naqiibka beesha cayr waxaan halkan ka caddaynayaa inna la siiyey diyo boqol ah oo mukhallada ah oo walaalaha reer xaaji ay naga qabeen inna laku wareejiyey marka diyadaas waana la siiyey waana haysannaa gacanteennay ku jirtaa waxaana annaguna markii naloo dhiiba kusii wareejinnay weliya oo demka oo xaqlaha ah oo wiilkiisii la dilay sidaasaan halkan ka caddaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad waxaan u mahad celinaynaa walaayada oo iyadu haddaysan amuurahan tawilinaynin ayna waxba suurta galeen waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wa jasaahu xasana ilayk ciddii la siiyana waxaan leenahay ilaahay mid shifo iyo daawolaha uga dhigo
ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay waalidka dhalay wiilka la dilay isagoona sheegay in uu la wareegay diyada wiilkiisa
duquuda iyo muslimiinta say u sheegaan waaye kaafi xasan aadan oo mudug ku dhintay aabbihiisana ah waladamkiyaan ahay diyadiisii oo boqol laga soo qaaday oo ilaahay taam ka dhigay toddobaatan iyo sagaal kun ayaa geeli lagu qiimeeyey afar kun iyo shan boqol waa sadaqaystay toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqol waa qaatay ilaahay khayr ha siiyo qoladii u istaagtay iyo qoonkii soo shaqeeyey culummada iyo waxgaradka u istaagay khayr allaha siiyo annagu waa qaata
iminkii haatan waxaad ku soo dhawaataan xalqadii laba iyo labaatanaad warbixino taxanaha oo aan ugu magac dirnay maanta oo kale rabadaan maxaa dhacay cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa iigaya warbixintan
سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا
laba iyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan waxaa dhacay dhacdooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin dagaallo dhexmaray ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayey nuuradiin zanki iyo kuwii saliibiyiinta iyo ibnu taymiyah oo soo gaaray magaalada alqaahira maanta oo kale labiyo labaatankii ramadaan sannadkii shan boqol sagaal iyo kontonkii hijri dagaallo u dhexeeyey ciidamada muslimiinta ee uu hogaaminayey alqaa'id nuuraddiin zanki iyo kuwii salabiyiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dalka suuriya macrakadan ayaana loogu magac daray xaarim ciidamadii salabiyiinta oo iska soo bahaystay jiho walba ayaa allah fadligii lagu jebiyey dagaalka waxaana nuuraddiin u suuro gashay in uu gacanta ku soo dhigo inta badan hogaamiyayaashii saliibiyiinta maanta oo kale sannadkii toddoba boqol iyo shantii hijri waxaa magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar soo gaaray sheekhul islaam ibnu teymiya raximahullah kadib markii uu u yeeray suldaan almansuur xisaamuuddiin laajiin bin cabdalla almansuuri kaas oo ku geeriyooday magaalada alqaahira wuxuuna asheekh ibnu teymiya qaahire ku soo gaaray kadib markii lagu soo xiray qaybo ka mid ah mandiqadda shaam xubinteennii maanta oo kale iyo maxaa dhacay halkaasa inoo joogto tanii kulantideenna dambe sidaasiyo wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir
سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu